الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم qunuudkaynu markaa soo maraynay iyo ereyada la akriyayo waxa uu yihi marka wain kaana imaama ataa bilafdi ljamci qofkii haddii uu dad tukinayo dee ha jamciye ereyadii oo waxa uu leeyahy allahuma hdinaa fi man hadayt wacaafinaa fi man cafayt saas ohanay si ducadii loo wadaago ila airi walaa tatacayanu hadihi lkalimaat ereyadani mutacayin ma aha inkastay dee fadli badan yihin wanaagsan yihiin fayaxsulu bikulli ducaa duco walba ku xasilaya wa biaayatin bay qunuudkani ku xasilayaa fiiha ducaaun duca ay ku jirta ka aafiri lbaqara suurat lbaqara masala aayaadka u dambeeyaba weeyaan oo dee nebigu calayhi salaatu wasalaam mararka uu qunuudka sameynayay ee anu qolo u ducaynayay anu qolo habaarayay deerayadanba may ahayn qaar kale walaakin hadihi lkalimaatu afdal iyadaa sii wanaag badan uma yusalli cala nabiy nebigu ku saliyaya sala allahu alayhi wasalam wayundabu waxaa la suneeyey rafcu yaday gacmihii inuu kor u qaado markaa qunuudka wado duuna masxi wajhihi aw sadri isagoo aan gacmaha wejigana ku masaxayn laabtana ku masaxayn oo gacmaha kolkuu dib usoo celiyo ma ku masaxayo wejiga iyo laabta midna waarid baan ahayn wayajharu bihi limaam imaamku dee kor buu uqaadaya qunuudka fa yuaminu ma'muunu ma'muumun ma'muum baa markaa kii la tukinayana aamiin buu leeyahy kaasoo yasmacuhu maqlaya liducaa ducadan darteed buu aamiin laleeyahy wayushaariku fi sanaa qeybta ammaantana wuu la wadaagsanaya inta horena aamiin buu leeyahy inta ammaantana wuu la wadaagsanaya ilaa laga soo gaadho waqinii shara maa qadayt intaasi waa ducadii fainaka taqdii walaa yuqdaa calayka wainahu laa yadilu man waalayt inta kasii dambaysaana waa ammaan wey markaa kana intiisaa u wadayaa sidaa darteed baa kana u wadaya markaa waa kuwan hoos ugaya dhiga si uu u akriyi karo ma'muum waana isu sheedhin wain lam yasmachu qanat haddii aanu maqlayninba qunuudka imaamka ama wuu ka durugsan yahay amaba waxa uu joogaaba meel ka fog ama kanaaba hoos u dhigayba ha iska wata isaguna qunuud walmunfaridu yusiru bihi qofku hadduu keli isaga tukanayo wuu siraysan karaa wain nazla bilmuslimiina naazila dadka muslimiinta haddii balaaya ku habsato sidii waktigii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee dadkii quraada aha la laayay oo kale ama abaar oo kale haddii ay timaado iyo colaad qanatu fii jamiici salawaat salaadahoo dhan way qunuudayaan dadka muslimiinta waa tii dee xadiidka kusoo aroortay weeyaan ee markii musiibadii ay suushay asxaabta ay lahayn abi hureyre iyo anas iyo wuu iska daayay nebigu qunuudkana isaga laftiisa waxa kale oo dee mashruucu ku yahay witriga ramadaanka baabu maa buu u baab yahay yufsidu salaata salaada waxyaabaha furiya iyo wamaa yukrahu fiiha waxaa salaada dhexdeeda karaahiyada ah iyo wamaa yajibu waxyaabaha waajibka ah salaada wixii waysada burinaya o dhan waa burinaya shuruuddeedan uu sheegi doono ee shanta a mid kamida haddii la waayona waa buraysa saddex arrimood oo uu sheegi doonaana way burinayaanoo halkan uu kaga hadlayo oo ah wixii uu cunay hadduu wax cuno ama hadduu hadlo hadalaan kan salaada ahay ama haddii uu dee ficil sameeyo salaaddii burinaya qowl iyo ficil iyo waxuu cuno cabo way burinayaan markaa kuwaas salaada intaasu wey mataa nadaqa marka uu ku dhawaaqo qofkan tukanaya bilaa cudrin iyadoon wax cudurdaarihi jirin bixarfayn laba xaraf ku dhawaaqo aw bixarfin mufhimin ama xaraf wax fahamsiinaya qofka mithlu qi min alwiqaaya wa li min alwilaaya batalat salaatu way buraysa oo dee ficilkan waqaa markaas sarfiga la eego waa kii ay ku magacaabi jireen allafiif almafruuq waa xarficili baa ku maran lafiif mafruuqa iyo lafiif maqruuna iyo mithaali yaajwa fiya naaqis muctalka qaybihiisi bay kamid ahayn kuwaas markaa kan labada dhinacba wuu ka bukaa waqaa xagga horena waxaa ah xarfu cille xagga dambena xarfu cille marka haddaba fii bacdi tasaariifi sida amarkan oo kale dee wuxuuna duulaya kii hore iyo kii dambeba ay duulaya sidee usi usii rifmaya unbu markii saxeexaha soo hadhaya markaa qi waaba jumlo dhanba qaaf jumle ah oo waa dee ficil iyo faacilkiisii oo mustasira hoosta ugu jira weliya yeli li dee u sarrey arrinkaas oo adigu madax ka noqoto weli ninkani jumlo dhan buu la yimi ha eegin qaaf iyo laamune jumlo dhan buu ku hadlay min ficilin wa faacilin wa mafcuulin maxduuf waxaa u daliila nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkii mucaawiyata bnu lxakam u duceeyey ninkii saxaabiga dee nin markaa iska cusub buu ahaayo midun baa hindhisay intuu markaa maqlaybaa dabeetana waxau ihi yarxamuka allah iyadoo la tukanay dadkii oo dabeedna faramaani innaasu biabsaari indhahoodii bay igu soo wada galeen oo way soo eegeen kolkaasaan ihi war maxaa iga sii iga soo eegeysaan hooyadin goblantae takilat kum umukum hooyadin ha idinka goblantee bu bowdaday garaaceen markaasaan gartay buri inay aamusiinayaan kolkii dambe nebigu ka baxay waa kii lahaa calayhi salaatu wasalaam salaadda mar ka baxay salaadan ina hadihi salaa laa yasluxu fiiha shayun min kalaami innaas inamaa hiya taxmiidun tasbiixun wataxmiid wadikr aw kamaa qaal dikrigaasaa loo wadayaa salaadii hadalkani kuma wanaagsana ee iska daa calaa kulli xaal dee nebigu waxa uu sheegay hadalkaasi in uu mamnuuc yahay xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwustaa waqumuu lilaahi qaanitiin ay saakitiin intii aan aayaddaas soo degin ka hor waraysi yaroo kooban baa iska banaanaaday leeyihin asxaabta medalka reerka kasoo dhaadhacay reerkii siduu ahaaye la iska fiican yahay intaasaa in yaroo kooban baa la ogolaa laakiin waktigaasaa la joojiyay waldixku walbukaa qosolkii iyo oohintii walaniinu iyo taahi iyo watanaxnuxu diyo noocaa badatay iyo wanaf qofkii oo waxafuufa sidii markaa awrdoobiyay oo kale wata-awo iyo qofkii oo taaha iyo wanaxwuha intan oo dhan yubtilu salaata salaadii buu burinaya arrimahaas in baana xarfaani laba xaraf meesha hadday ka muuqdaan laba xaraf haddii ay ka muuqanayaan oo heerkaa uu gaadho waxa uu isku soo taxay oo dhani waa burinayaa salaadii hayna kalaamka laftiisii la diiday wey fa in kaana cudrun haddii dee meeshii cudur jiro oo dee qofkii waxyaabaha wax ku kalifayba uu jiro bi an sabaqa lisaanu masalan carabkiisii baaba u horu marayba oo siduu isu lahaa fataakri buu wax kale ku hadlo aw amase halabahu dixku ama qosol baaba ka xoog batay aw sucaalun ama qufici baa ka xoog batay aw takallama naasiyan ama isaga oo dee isilowsan buu hadlay aw jaahilan taxriima ama hadalkani wuxuu ka yimi isaga oo aan garanaynin hadalkuba inuu xaraam yahay salaada dhexdeeda goorta loogu cudur daarayaana waa liqurbi cahdihi bilislaam waktigu soo islaamay baa dhoweyd wa kahura curfan waxaa la soo sheegay oo dhamina wuu batay xarfaani wuu dhaafay abdala dee waa burinayaa salaadii wa in qalla hadduu yar yahayna oo lix uu ka yar yahay falaa markaa ma burinayo mathal qofkan dee carabkiisii baa u horumaray oo sabqu lisaan ba ahayd rufiica an ummati alkhata wanisyaanu wamaa sukrihu caleyh markaa waa khata wey ama kalaba ayaa timid oo qofkani waxaan uu xajin kari waayo u ku xoog batay dhexkiga iyo sucaalkiiba markaa shaaficiyada iskaga yar midhigeen madaahibta kale way kala saaraan oo qaar baa qaban dhexkiba hadduu qof ka yimaado ee cibaadada ilaahay buu ku ciyaaray maca weysadu inay ka buraysay qabaan bixkigaas baa ka xoog bato u xejin kari waaye ama sucaal ayaa yimi sucaalkuna dee waa qufici amaba dee uu hadlay isagoo isilowsan oo dee naaftiyo inuu salaad ku jiro taa horena dee nisyaanka iyo iyo sabqulisaanka waxaa u kala farqiya ana asabq min allisaan wاnnisyaan min aljinaan midna wuxuu ka imanaya xagga qalbiga waa isilow qalbiga midna dee wuxuu doonaya inuu ereyga ku dhawaaqo oo uu xusuustaa laakiin carabka ayaa boobay taas kal way kala dhow yihin markaa taa nisyaanka oo kalena dee nebigaba waa ka timi calayhi salaatu wasalaam labun buu iska tukaday halkaasu dabeetana isaga kacay gidaar halkaasabu qole halkaasabu iska fuulay kolkaasuu dee duliyadayna xusuusinaya miyaad ilowday mise waa la gaabiyo me midna ma jiro dhix hadal meelahaasaaba la isku celiyeyba ilaa markhaati arrintii loo helay oo dee loo qaaday hadalki wax sii adkeeya markaa waa nisyaan bay jaahilkana waa qadiyadii aynu ka hadlayna mucaawiyat bnu lxakm baabkeedii bay markaa noqonaysa taasaa daliilu noqonaysa marka haddii lix hadal iyo wixii kamida uu ka bato kolkaasunbuu burinaya haddii kale laakiin ma burinayo dee aad saddex ragcadood tukato midi ay ku hadho oo intoo salaamo naqsato aad dabeedna yar wardiyayso lix hadal haddii aanu waxaagu gaadhin fasalkii waa gaaban yahay amaba ma burinayo laakiin haddii uu farabato dee markaa waktigii baa dheeraaday intii la saamaxay waktigaa xadiidka laga dariishanay way dhaaftay marka kahura iyo qalla waa halkaasa u kala farqiya lixdaa hadal walow calima ataxriim haddii xaraamnimada uu ogyahay qofkani wajahila kownahu mubdilan laakiin aanu ogeyn inuu salaada buriyo hadalku inuu salaada dhexdeeda xaraam yahay wuu ogaaday aqoon wuu u leeyahy laakiin inuu buriyo in kale aanu kala ogeyn aw qaala amaba waxa uu yihi min khawfi nnaar isagoo naartii ka cabsanaya ah batalat way buraysa ha iska cabsadooda ha iska khushuucee laakiin inuu hadlaabaanay ahayn ah marka la yidhahdana de waa xarfaanidii bay dhaaftay oo waxa weeyaan saddex xaraf wey ah caaili de waa madulbedelo labada hamzaa mid laga dhigaa med midda kalena waa taa joogta waa saddex xaraf khushuuxa la yimaado dee naarna ha xusuusnaada ilaahayna ha ka magan galo kolleyba laakiin hadalkaa aan dikriga ahayn weye kala diiday walow tacadarat ilfaatixa qofkaba faatixadii baa ku adagba ilaa bitana ilaa bitanaxnux inuu idhaahdo mooyaane gaw uu taagan yahay oo cuni baa isxidhay tanaxnaxa laha wa in baana xarfaana dee laba xaraf iyo wixii kamida ka badaniba ha soo baxeene si uu faatixadii waajibkahayd u akrii karo waanu yidhaahdaa marka waa masalo iyada laftigeedu khilaafi ahoo nin saxaabiya baa lahaa nebiga waxaan iskuba afgaran jirnay markaan soo galayo isaguna uu tukanayo tanaxnuxaasaa buu ii samayn jiray buu leeyahy marka iyagu waxay leeyihiin waa waanu badnayn bay leeyihin wain tacadara aljahru biha faatixadii haddii uu u akrii karaa laakiin korun baanu u qaadi karin ilaa bihi tanaxnuxan mooyaane kor uma qaadi kara faatixadii oo dadka ma maqashin karayo tarakahu wa asara biha intuu iska daayo tanaxnuxa hoosa isaga akriyo oo mathal qofkani dad buu tukinaya waa imaana kolkaa cunii baa yaro xidhmay faatixadii wuu siraysan karayaa kor baan u qaadi karayn waxba ma odhanayo qufac waa la ogolaa laakiin daas way ka yar duwan tahay bay leeyihin oo tan waajibka un baa loo ogolaaday oo dee akrinta faatixada laakiin faatixada kor loo qaadaa iyadu dee sunna ahayd markaa sunnaha waxba wuu iska gaabsanaya waa siraysanaya walaa yatanaxnaxu lahu ay liljahl kor si uu ugu qaado tanaxnuxi lama imanayo ee uu iska daynaya way iska dhacdaa falaa yartakibu liajlihi maa yubdil wax salaadii buriya jahriga ulama imanayo jahrigiiyo sunnaah wax mubdila ulama imanaya buu leeyahy bacdu lmadaahib inaanay ba'si u arkin waa jirtaa walow ra'aa haddii uu arko acmaa mid dam ah oo indhalaawo ah yaqacu fi lbeyri wa naxwi oo ceel kusii socda amaba dab ama gaadi wajaba indaaruhu binudq inuu dee hadal ugu digo wey in lam yumkin bikayri hadal waxaanayn haddaan ugu suuroobeyn hadal oo keliya hadduu indhoolaabaha halkaas ka joojin karayo de hala hadlo war ka joog ka joog ha yidhaahdo ka joog meel baad ka dhacaysaay laakiin hadduu iska aamusnaan karayo intuu ku tallaabsado uu ku yaro cararo uu soo qaban karayo ma hadlayo ee wuu soo qabanaya wajaba indaaruhu binudq inuu dee hadal ugu digo weye in lam yumkin bikayrihi wax kale haddii aanu ku suuroobeyn oo hadduu suul dhabaale iyo subxaan allah iyo kaga joojinayo dee kuwaasuu la iman doonaa وتطل صلاaته in نطق بxرفyn أو بxرف mfhim لأن الصلاaةa وqتha موسع وحفظ الروح waaجب مضyq iسlاamku wuxuu eegaya arrimuhu siday ukala muhiimsan yihiin markaa ninkani mar hadduu halkaa kasii dhacayo hebelow jar baad ka dhacaysaa ka joog ka idhaahdo salaadiisana dee way burtay ee wuu iska soo bilaaban doonaa waktigeeda ila waa waasice nin dhan baa meesha halaagsamaya aduguna inaad salaadii kusii deganaato maya waktigeeda waa muwas nafta halaageediina waa mudayiq oo waa cidhiidh laba waajib haddii ay kulmaanna ka mudayiqa ah ayaa dee marka tartiibta lagu samaynayo la horreysiiyaa walaa tabtulu bidikr salaada sideedaba dikriga ilaahay kuma burto intuu doono ha la eqaade maxaa yeelay dee gebigeediiba dikri bay ka koobantay ama qur-aanka ama tasbiixda ama xamdiga de waa wada dikri markaa dikri kuma burayso watadulu biducaai ducadii way ku buraysaa goorma khitaaban haddii qof gaara lala hadlayo masalan ka raximaka allah wacalayka asalaam qof buu sidaa ula hadlaya oo dee ninkan mucaawiyat bnu lxakam ba wuxuu nebigu ku hayay yarxamuka allah oo uu ku yidhi kii hindhisay ayuu lahaa ukaadi hadal in dad lala hadlaa kuma wanaagsana salaadan dhexeeda shay-un min kalaami innaas markaa khitaabka halkay ka faaidaysanayaan nimanka fuqahada waa halkaa wey oo dee qof gaara inuu la hadlo u yidhaahdo yarxamuka allah iyo calayka asalaam iyo waa duco laakiin calayka asalaamu dee la ogol yahay iyo calayna iyo dee waa kuwayaalo gaara iyagu kuwan dee ataxiyaadka ku jira assalaamu calayka iyo assalaamu calayna iyo midna waa mutakalim midna waa mukhaatab nebiga de waa kuwaas waa iyagu waa mashruuc dee laa kaybatan maqnaansho maya haddii qof loo ducaynayo maqan salaada waxba kuma noqoto marka sunnaha loo noqdo ka raxima allahu zaydan ilaahay hebel au naxariistoo kalaa tiri dee nebiguba waa kii markaa u ducaynayay qolyihii markaas muuminiinta ahaa ayuu ducaynayay xayaash ibnu abi rabiica wayaalaha walow naabahu shayun fi salaati qofka hadduu salaada dhexdeeda wax ku yimaadaan sabaxa arajulu ninkii subxaan allahi buu odhan wasafaqat ilmar'atu ruuxii dumarka ahaydna waxay isku garaaci bibatni kafin calaancasha beerkeeda ayaa calaa dahri ukhraa ta kale dhabarkeeda ku dhufan ilaa badnan bibatnin labada cadcad iskuma dhufanayso waxa uu ku leeyahay haddii arrin uu yimaado salaada dhexdeedii afgarasho islaamku uu jideeyo afgarashadii uun hala isticmaalo nabigu markii uu safka soo galay isagoo maqan asxaabtu dee way sacabada isugu garaaceen abubakar si ay uxusuusiyaan markii salaadii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka baxay waxa uu lahaa idinku tasbiixdaa leedihin inama tasfiiqu linnisaa sacaba isku garaacaana waxale maxay dumarka kolka ama ha ahaato salaadii wax ku yimaadeen ama qofu halkaa ka baraarujinaya ha ahaato ama miduu leeya soogal ha ahaato subxaana allah buu odhanaya dadka kalena ilan dad juhaalo dema maahe dee iyaguna way la fahmayaan oo way la garanayaan ninkaa in wax ku yimaadeen eegmana arrinkiisa uu mudan yahay oo in la afkarto dumarka laftigoodiina had hadalkoodaa bal ha iska haysteene iyaduna waxay isku dhufanaysaa un labada gacmood oo xagga beerka aan ahayni xagga dhabarka isugu dhufanaysa siyaabahaasay isugu dhufan doontaa si kastaba ha ahaatee laakiin dee haddii calaamcasha labada calaamcalood la isugu dhufto waa sacabkii isagu xaggii lucbadii iyo ciyaartii ayay u egaanaysa haddii labada calaamcalood saa la isugu dhufto nin ciyaarayo baabkii uu u egaanaya taa waa laga daayay tasfiiqda saasaa sawirkeedu y laa batnan libatni walow takallama binadmi lqur'aan haddii qofkani qur'aan kariima aayaad qur'aana uu ku hadlo ka yaa yaxyaa khudi lkitaab sidaasuu yihi yaa yaxyaa khudi lkitaab yaxyaw kitaabka qaad ogabay waxa weeyaan waa khitaab oo munaadaha iyo ficilka amar iyo dee qof baa lagula hadlaya markuu intan leeyahay aayaddan isticmaalayo waqasada iclaamahu faqad qofkan inuu xogaysiiyo uga jeedaa nin wadaadoo halkan u taagan oo kitaab weydiinaya amaanaa ayuu leeyahay kani salaadaad dheeraynaysaa si aanu kugu haftaamin khaaraji markaa kitaabkaagii warkaasi qaada buu leeyahay aayaddan uu dabeedna isticmaalay inuu baraarujiyana waa doonayaa wixii u sheega warbixin siiyo aw alaqa amaba dee wuu iska yidhi un batalat salaadii way ka xumaanaysa way buraysa salaadii waa buraysa aw ama se dee khitaabkii hore la diiday baabkeedii weyey ee ninkii mucaawiye lagu diiday aw tilaawatan faqad ama ninkani qur'aan akrigun buu uga jeedayba aw tilaawatan wa iclaaman falaa ama wuxuu uga jeeday qur-aanna ka dhigoo akri ninkanna ogeysii labadaasu isku daray way iska banaantay waxba kuma burayaan tilaawadun baa labada jeerba loo tixgelin tilaawada waa la ogolaa dee waxaan la ogolayn khitaabka bini aadam sidaa darteed haddii ula jeedo dee inuu ogeysiiyana aayad qur-aan oo salaada dhexdeeda uu ku akriyay in ay u noqoto iyada khitaabka xadiidku sida gaarkaa u diiday noqon mayso wa tabdulu salaadii waxaa kaley ku buraysa biwusuuli caynin shay cayn ah oo gaadha marka halkaas hore oo kale masel waxa ay ka soo reebaan inuu meel kale ku keeni baana xusuusnayn soo socotee qofkii masel akhraska ahaa ishaaradiisii oo kale iyada dee inaanay kalaam noqonayn waynu eegaynu xasiyen kala watabdulu biwusuuli caynin haddii cayni ay gaadho waa in qalad haba yaraatay ilaa jawfihi calooshiisa oo uu waxliqo ninkii tukanaya way ka buri doontaa salaadii camdan hogaan buu u liqay wakadaa sahwan aw jahlan hadduu isilowsan yahay ama jahli u liqo bitaxriim isagoo ka jaahila iyana way buri doontaa salaadii inkahura inkahurat curfan laa inqalat haddii ay yar tahay maya macnaha waxa uu ku yihi qofkan tukanaya haddii waxuu liqo haba yaraatee ogaana uu liqo way ka buraysaa salaada ilaahay boqorka aabu iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ayuu leeyahay waa maxay raabsigii oo cunid waa meesha ay markaa salaadii iyo soomka ay wadaagaan iskaga midiin oo salaadana dee waxa burinaya wixii la cunayay iyo wixii la cabayay soomkiina waa burinaya nebiguna waa kii kasii luqluqanaya calayhi salaatu wasalaam intuu caana cabay ee lahaa ina lahu dasaman subag buu leeyahay markaasi aan afkii waxba ugu soo hadhin uu nadiifu noqdo awgeed ayuu dee u luqluqanaya haddii dee taksiimo baljac uu ku siiyo kawar oo sidii uu u taksiinsanaa iyadoo afkiisii ay ka wada buuxdo u halkan kasoo hangagaaru markaa soo gala salaadii dabeedna dee markuu akriyo afar xarafba inbaa soo butaacaysa afkii kasoo baxaysa meel kale u geeyo mahaya waa kan liqay siduu u asturayay dee salaadii waxaa dhacday inuu markaa dhexdeedii wax ku cunay dhibkeeday leedahay runtii adigu inuu dee afkii la nadiifiyo alcaliim lqadiir baa lala hadlayaa in afkii la nadiifiyo aada bay uhaboonta markaa kolka ogaantana in yar baa jebinaysa buu ku yihi kolkay sahwan iyo jahlan tahayna inta badan baa burinaysa oo had iyo jeer dee waa cudurdaara kuwani wixii yaraa loogu dul qaadan karayo wa tabdulu salaadii waxaa kale ku buraysaa biziyaadati ruknin ficliy rukun fici arkaantii ficliga ahayd hadduu mid ku daro ka rukuucin rukuuc baad u siyaadiyeyba camdan buu u siyaadiyey dee way ku buri doontaa laa sahwan laakiin ilow hadii haddii uu siyaadiyo si khata ama gafa maya oo nebigu calayhi salaatu wasalaam shan buu tukaday salaad duhur baa lagu sheegaa riwaayaanka qaarkood ku tilmaameen marka dee uu xusuustayna sujuud saawi inbuu la yimi markaa sujuud saawigaas siduu xadiidku sheegayo wixii dheeraadana way ka jari un wixii dhinmana way kabtaa had iyo jeer sida sunayaashoo kale marka dee sahwi kolkay tahay waxba jebin mayso laa biqawliyin rukni qawliya maya oo rukni qawliya hadduu siyaadiyo ma burinayo camdan ba ha u siyaadiyo ka takraari alfaatixa aw itashahud labadaasuu celceliyey masel faatixadii buu shakiyo yar waswaas buu yeeshay markaa intuu yihi kolkii hore show mabaad maqlaynba ayuu ku celiyey amaba taxiyaadkii muslimaad maqlayn kuu celiyey markaa waxba ma jebinaysa iyada aw qiraa'atihimaa fii gayri maxalihima ama wuxuu ku akriyay meeshoodii meel aan ahayn markaa sujuudu sahwi wuu la imanaya sujuudu sahwi waa la imanaya laakiin kol hadduu ruknigan la yimid meeshiisiba hadduu doonaha ka kaxeeye way ka duwan tahay kii qawl ficligahaa watadulu salaadii waxa kale ku buraysaa biziyaadati ficli ficil la kordhiyo rukni baynu kolkii hore soo haynay arkaantii salaada kamid ahaa oo la siyaadiyo tanina waa afcaal kale oo la siyaadiyo qofkiio salaadii dheeraad ku dara walow sahwanba ha ahaado ficilkaasoo min gayri jinsi salaati salaada jinsigeedii inaan ahayn kaa hore ilan jinsu salaa bu ahaay qofkii salaadii waxyaabu ku siyaadiy way burinaya waxaa lagu siyaadinaya ilowba ha ahaade laakiin in kasura hadii uu bato weeyaan mutawaaliyan isaga oo xidhiidhsan ka halaai khabawaat waaba masal saddex tallaabo oo kale aw darabaatin mutawaaliyaat ama dee darbaduu geysta isku xidhiidhsan kuwaas waxbay yeelayaa salaad siyaadooyinkaah laa in qala laakiin hadii ay waxyeelo yar tahay xarakaadkaas maya waxba ma yeeleysa ka khadwatayn waaba laba tallaabo oo kale oo nebigu waxa uu farayay calayhi salaatu wasalaam qofku hadduu salaada ku jiro arko al-aswadayn labadan badmadow waa beesadii hangaralaha ah inuu dee dilo oo fi lxilli walxaram wa fi salaa kuwa waa lagu dilaya waxaa kaloo xusaya ninkan la hormaraya salaada tukanaya dadka hormaraya ina inuu iska joojiyo waa shaydaani markaa waxyaabahaas dee kole waa xarakaad khafiif salaada dhexdeedii imanayo laba tallaabiyo wixii lamid ah qaarkood way ku yar bushiyeen oo waxba khadwatayn iyo talaata iyo arbaca iyo midna burin maayo bay idhahan madaahibta iyagoo soo qaadanaya xadiidkii nebigu calayhi salaatu wasalaam oo xadiis saxeexe mimbarkuu ku tukanaya dhakadiisa markuu doono inuu soo tukadana sujuudo baan leeyahy dib uu mimbarka uga soo daadegay markaasuu dabeetana sujuuday marka dambena mimbarku ilaa dhakada fuulay si dadku ay adeegtaan oo ay ugu daydaan markaa shaaficiyadu waxay kaga jawaabayaan khadwatayn unbay ahayd mar walba bay leeyihin oo kolkan uu dib usoo qaadu dib usoo baxayna dee labada derajuunbuu kasoo degay oo ragcad dhexdeed bay ahayd kolka dambena fii rakcatin ukhraa ayuu laba tallaabo hore u qaaday saas ayay kaga jawaabeen khadwataynida iyo meesha kaga jawaabayaanba halkaas aw kasura watafaraqa haddii ficiladan qofku salaada dhexdeeda uu la imanayo ee salaada jinsigeeda aan ahayn haba badnaadeena ay kala tagtagsan yihiin waxyeelo maleh oo kala tagsanaantuna waa sidee sidee loo sawiran doonaa bixaysu yucaddu thani waa iyadoo lagu tirinayo kii dambe munqatican can ilawal kii hore inuu ka go-ayin oo dadka curfi ahaan ag fadhiya ma odhanayaan qofkan inuu dhaqdhaqaaq badan yahay warkani salaadiisii kharibiya waa dhaqdhaqaaq badan yahay waa inaan la odhanaynin wey oo ragcaddan xoogaa dhaqdhaqaaqa ku samaynaya ta kalena xoogaaba ku samaynaya inahaasi waxba ma burinayaan kol hadday kala tagsan yihin waxay taa jawaab uga dhigayaan xadiidkii umaama inantii nebigu calayhi salaatu wasalaam umaama ee awowga u ahaa ee kolna uu tunka ku qaadanayay carruurtu aada u jeclaa nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu sujuudayana agtiisuu dhiganayay inantaaya markuu labada sujuudo dhamaystana waa xambaaranaya oo dabeetana sara joog ayuu tuurtu iskaga sitay marka markaa dee waxay ahayd bay leeyihiin ragcadaha dhexdooda ay dhexdhacay oo way kala tagsanayd oo waa ficil aba badnaadee mutafariq markuu sidaasoo kale yahay waaba sida xadiidkaas waxba ma burinayo bay leeyihin fa in faxusha ficilka laftiisa hadduu fool xun yahay ka wasbatin waaba booto ninkii waynaa tukanayayba waa booday markaa batalat buu yihi salaadii way buraysa oo la cibbay had iyo jeer u egaanaysa wasbadan uu kuu sheegayaana waa inuu kor u boodo labada adin dee dhulka ka qaado halkaasoo kale ku boodo salaaddu dee khushuuc bay u baahnayd iyo si wanaagsan in loo tukade boota meesha may leegayn dee waa haddii aanay salaatulkhoof ahayn wey haddii salaatulkhoof ay tahay waa fa rijaalan aw rukbaan taasi waa baab gaarayo qoofka laftiisii dee waxaa soo geli kara daduu badbaadinayay gurigii oo gubanaya oo baktinayay qof yaroo dab sii gelayay waa qoofkunbay ka mid tahy walaa taduruhu ma dhibayso qofkii musaliga ahaa leh xarakaatun khafiifa xarakooyin yar yar oo aada u fudud ka xakin biasaabicih farihiisiibuu wax ku xoqanaya wa idaarati subxatin tusbixibuu yaro wareejinaya gacanta uu ku haya farahan dee isdul saaran weeyaan ayaa meelahan adiyo jeer ku hayo buu ku xoqaya ama jilbaha markuu ku hayo ku xoqaya ama caloosha markuu ku hayo ayuu ku xoqaya markaa kuwaas dee ficil badan laguma sheegi karo dud subxa yar ama gacanta tusbax yar ku hayuu saas unu wareejinaya isagoo haya unbuu fartunbuu ku dhaqdhaqaajinaya taasina dhib male waa ficil kollay qof dee qaaliban bani aadamku aanu iska ilaalin karin walaa sukuutun tawiilun aamus dheerina isaguna waxba ma dhibayabu haduu muddo dee aamusnaado wa ishaaratun mufhimatun ama mufhamatun min akras ishaaro la fahmaya ama wax fahamsiinaysa oo qofkii akraska ah xaggiisa ka timaadaana waxba yeeli mayso qofkani haddii uu dee aflaayaho aanu hadli karayn oo lala hadlo la idhaaha below ma sidaasaa dabeetana uu afka iyo gacanta iyo haa iyo maya ku ishaaro ogobe waa war dhan eh oo ishaaradaas dee halkii kalaamkay gelaysa markaa iyadu ba-si malaha ishaaradaas mararka qaarkoodna waabay dhacday bacda riwaayaat inuu salaan ishaaro ku jawaabay nebigu intoo la la salaamay buu ishaaro ku jawaabay sidaa darteed ba halkan laqdi fuqahadu waxay ka dhigaan qof bal waxa aada garataa salaada dhexdeedii caqdi sameeyo ama wax guursaday ama wax iibiyey oo haddana salaadiisi saxeix caqdigiiyo salaadiiba saxeix noqdeen de waa ishaaratun akras bayda ninkan akraska ah haddii la idhaahdo inantaadii maadii guurin uu dabeedna afka gundhiyo macnaheedu waxa weeye zawajtukahaa halkeedii unbay gelaysa a ninkii arrin kale mahaye waa gundhintaasunbaa zawajtukahaa u ah markaa haddii istiijaabkii hore lala yimi oo isna iijaabkii uu bixiyey istiijaab maca aliijaab yaxsulu bihi alcaqd caqdigii baa dee ku xasilay salaadiina waxba may noqon ninna waa ka mehersado warkiisi wuu dhamaaday wa tukrahu marka halkaa saddex shay buu kaga baxayo qowl iyo ficil iyo wax la cuno ama la cabo salaadii jabinaya saddexdaasay ahayd waxyaabihii tarjamada qeybteedii dambe karaahada ahaa buu galay wa tukrahu waxaa la karaahiystay salaadii wa huwa yudaaficu lakbatayn labada xunxun isagoo isku xejinaya kaadidii iyo saxaradii weeyaan dee neeftiina waa lamid hadduu isku hayo un xaaqin iyo xaaziq iyo magac kale saddexdaasay kala lahaayeen marka saddexdooda isku xejinaya xaaziqna waa kaadidii xaaqinna waxa weeyaan saxaradii iyo kii kaloo neeftiya marka nebigu waxau dhahaa calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiix ahaa laa salaata bixadrati طacaamin walaa huwa yudaafic alakbatayn salaadi ma ansaxayso macnaha yaan salaad la tukanin maaha taas mid kaamileh haddii raashin meeshu yaallo amaba labadaa isku xejinayo qofki wa bixadrati طacaam iyadoo meeshii lasii dhigay aw sharaabin dacaam macnaha meesha uu yaallo raashin ama sharaab uu yaallo yatuuqu ilayhi qofkuna uu jecel yahay yatuuqu ilayhi uu hungureynayo uu u hunguroonayo naftu waa cajaayib haddii ay markaa hunguroonayso oo raashinkiina ag yaallo dee waxa weeye inaga rida weye salaadiisa way inagu rarantay inaga rida ayay markaa noqonaysaa way khushuuc beelaysaa deg deg baa imanaya idaa wudica alcashaau wa uqiimat alcishaa fabda-uu bilcashaa haddii dee cishaayigiina soo xaadiro cashadiina la soo dhigo cashaduna lagu bilaabo buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ramadaantaad moodaa taas inay dadkan ku dhacdo oo halkan iyagoo ay u yaalaan timirtii iyo saalmuusii iyo sharaabka ayaa laba midh la cunayaa dabeedna waxaa leeya inoo dedejiya si loogu soo dhaqsado raashinka waxaa sunnuhu uu yahay in la iska qadinto oo bal horta in lagu nafiso oo dee khushuucda aan waxba yeelay intoo laga cuno toban daqiiqana ha qaadatee dabeedna salaadii la galo sida dee caalamkuba yeelan ilaa in khashiya khuruuja alwaqti inuu dee ka cabsado salaadii waktigeeda inuu baxayo mooyaane hadduu waktigii baxayo waa ka gaadho wayukrahu waxaa kaloo la karaahaysay tashbiiku asaabici inuu farihiisii isdhex geliyo faraha isdhexgelintoodu waa iska macruuf weeye farihigu saa isu dhex geliyey taasi dee ciyaar bay muujinaysa ifrinqaacuna waa la mid inuu kaga dhagdhagsiiyo oo farihiisii saa u garaaco oo macnaha uu kaga sanqariyo sidan had iyo jeer qofku markuu iska ciyaarayo ama bilaa macnaha uu iska yahay arrin muhiima aanu haynin oo kan uu iska maaroobayo oo kan faraha kaga sanqariyo qof kaga dhagdhagsiiya taasina maya waliltifaatu ligayri xaaja inuu hareeraha eego iyadoon muraadba jirin wax baahi aanay kalifayn haddii caaisha nebiga ay weydiisayna waxa uu lahaa ikhtilaasa min ashayaan yakhtalisu min salaati alcabd waa dhufsasho uu shaydaanku qofka ka dhufsanaya salaadiisu halqafaya markaanuu qofku hareeraha eegayo wa rafcu basarihi ila asamaa inuu samada eego qofku indhaha ujeediyo waa karaahiya iyaduna xadiidkuna waa kii aada u nahiyey wannadaru ilaa maa yulhiih inuu wixii mashquulinayo eego iyaduna waa karaahiyo saajaday mararka qaarkood dhacdaa in aada loo qurxiyo oo wax laga lulo oo wax lagu qorqoro dabeedna qofkii musalligaa masjidka ay ugu horeysa dee haddaanu la qabsanin siduu waxaa u egeegayo inbuu yidhaha talow kam salla limaam imise ragcadood buu maraya wuxuu usoo daliishanayaa ambijaaniyadii nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam aclaanta lahayd ee uu lahaa war salaadiiba iga kharibtay salaadiiba iga mashquulisay abijahl iga celiya oo si aan aclaamta lahayn iga keena wa kafu thawbihi wa shacarih inuu waabwaabiyo uu kor u laablaabo timihiisii dheeraa iyo iyo maryihiisii ka lushayana waa karaahiya wey ha sujuudeena laftooda daah mashquulna way keenayaa kolley wa wadcuhu baa la diiday inuu dhigo timihii geliya taxta cimaamati cimaamadiisa hoostiisa macnaha timihii baa kolba soo lulanaya markaasuu intuu timihii dib u qabto buu kolba cimaamada hoosteeda ku cabaynaya dee mashquul bay keenaysa wa masxu lgubaari can jabhati wejiga inuu boor ka masaxo waa karaahiya iyaduna nebigu waxa uu lahaa yuu ka masixin qofku haddii dee lagama maarmaanay noqotona fa mara waatafaau waxaa hamaansiga la yidhaahdaana waa karaahiya oo dee waxa uu keenayaa caj oo qofkii uu caajisan yahay wain galabahu wadaca yadahu calaa fami haddii uu ka xoog bato hamaansigu bal gacantuun afka ha saaray uu shaydaanku daf odhan inuu xowlalmaridada goynayo walmubaalagatu waa waxyaabihii karaahada ahaa oo kollay qaarkood madaahibta ay mubdilaad ku dari karaan walmubaalagatu ayaa karaaha inuu ku dheeraado fii khafdi ara'si fi rukuuc rukuucda inuu madaxa aada u fororiyo oo ilaa de hoosuu sii eego iyaduna waa karaahiya wey oo waxaa la doonaya inaanu madaxana kor u taagin hoosna u forarinine xaashidaa siman oo kale uu ka dhiga madaxiisa iyo dhabarkiisu inay qumaanta u sinaadaan sidii dhabarkii nabiga lagu sifeynaya calayhi salaatu wasalaam markuu rukuucsan yahy wa wadcu yadihi calaa khaasirati inuu markaa kelida qabsado ninkii tukanayayba kelidaabuu qabsadayba had iyo jeer dadka mutakabiriinta iyo bay caado u tahay waanu nahiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam qofkii inuu tukado isagoo keliyaha haysta walbusaaqu qibala wajhihi wa yamiini inuu candhuuf u tufo xaggiisa hore iyo midigtiisa waa karaahiyo bal can yasaarihi aw fii thawbihi aw taxta qadamih markay candhuufu qabatuu tufayo bidixda ha ku tufo ama maradiisa ha ku tufo hadduu masaajid joogo ama gomadaha hoostooda macnaa hadduu banaan joogana bidixdii iyo gomadaha hoostooda ku tufi haddii uu masjid joogana maxay maradiisa siduu nebigu tilmaanta ku bixinaya intuu dee marada ku tufo dabeedna sidaa ha isugu celceliyo si ay u qaadatay u liqda candhuufta intaasina waa waxyaabihii karaahada ha weeyaan iyo waxyaabihii waajibka ahayd inuu yeelo waxyaabihii salaada burinayay arkaantii iyo shuruudii iyo sunayaashii iyo abcaabdiina way kasii horeeyeen ijmaal buu ku samaynaya haddaba si aada u xafidi karto ku lakisaya sadarada soo socda waxa uu ku lakisayaa shuruudii salaada iyo arkaanteedii iyo abcaabteedii iyo sunayaasheedii abcaab iyo sunayaal marka laleeyahayna sunnaha si adaga sujuudu saawiga lagu kabayo abcaab bay u yaqaanaan shaaficiyadu wixii markaa aan sujuudu saawika tegidiisa u baahnayn in lagu kabana waxa ay yidhaahdaan sunni ama hay-atu salaa labadaba waxa uu ihi walisalaati shuruudun wa arkaanun wa abcaadun wa sunan salaadii intaasay leedahay iyagoo mufasalana waad soo martay ee u ijmaalinaya fa shuruuduhaa tamaaniya shuruudii salaada waa sideed buuli markaa saddexda uu ku daray ilaan shan baynu hore usoo sharxaynay waxaad arki doontaa ama waad laaxidi oo dhexdeedaad ku arka tahaaratu alxadati waannajas inuu qofkii nadiif ka yahay weeyaan xadadkii iyo nijaasti laa yaqbalu llahu salaata axadikum idaa axda iyo nebiga oo siibay kabihii nijaasta laha وستر الcawra iyo inuu cawradii asturo ya bani aadama khuduu ziinatakum cinda kuli masjid waistiqbaalu lqibla inuu qibladii qaabilo dee sida suurat lbaqara aayaad ku jira ay tilmaamayaan fardiga jamca waijtinaab almanaahi lmadkuura waxyaabaha la soo diiday oo dee qofkii uu iska daayaana waa shardi waa shardi cusubkaasi sidaad arkaysa macnaha mubdilaadkii waa inuu iska daayaa mubdilaadkana waa kii goortii dhaweyd soo sharxey u lakisay iyagana ufiirsa wahiya mubdilaadkaasi alkalaamu walaklu walficlu lkasiir akligii inu hadalkii inuu iska ilaaliyo iyo cunis ukli ukli waa ma'kuulkii haddii ukli la yidhaha bidami lhamza muu xarakayn isagu akli haddii la yidhahna de waa cunistii un masterkiya uklina waa ma'kuulki ficlu lkasiir waa saddexdu baabkan hore kusoo sheegay waa shardi markaa uu siyaadiyey wa macrifatu dukuuli lwaqti walow danna kaasina waa mid kale inuu waqtigii galo waalcilmu bifardiyati salaati wa bikayfiyatiha salaadii inuu og yahay faradnimadeeda iyo kayfiyadeeda waa shuruudda siyaadadaa kuwa macnaha salaadii dee inay farad tahay waa inuu og yahayoo nin iska tukanayan waa inaanu hayn faradkiina dee waa inaanu sunno moodayn kayfiyadeedana waa inuu yaqaano maxaa ka ansixi qaanu kayfiye garanay famata akhalla markuu qofkii dhimo bisharطin minha batalat salaa shuruudan mid kamid a ayuu ka tegey way buraysa salaada shardina sidiisaba waxaa la yidhaahdaa waxa intaan cibaadada la gelin lasii shardiya iyo lagama maarmaanka ah maa yalzamu min cadamihi lcadam walaa yalzamu min wujuudihi lwujuud waa dee tacriifkii waxa weeye usuuliga waa shayga marka isaga la waayo wixii loo shardiyay in la waayaye mashruudka ahaa laakiin haddii isaga la helo kama dhalanayso mashruudka in la helo macnaheedu waxa weeye haddii salaad la doonayo waa in dahaaro la helaa haddaan dahaaro la helinna salaadi ma jirto laakiin haddii dahaaro la helo daruuri maaha in salaad la helaa oo dee adigoo iska daahira ay suuragalta inaana tukaninba walaa yalzamu min wujuudihi wujuud walaa cadam mithlu an yasbiqahu lxadatu fiiha waaba metal xadas baa ka baxsaday salaada dhexdeeda walow sahwan ila uba ha ahaado oo nebigu waxau lahaa calayhi salaatu wasalaam midkiin salaada ayuu ka bixi ilaa uu sawd maqlo ama ur dareemo manaa hadduu shaydaankii ku idhaha waxbaa yimid markaas cod baad dhegaysanaysa macnaha sawta duraab ama dee in uriya waxaa dareento laakiin waswaas ugama baxay waxaa halkaa laga fahmay salaada dhexdeeda xadadka yimaadaa dee inuu jabinayo aw tusiibahu najaasatun radba ama qofkii nijaas bayan baa ku dhacday walam yulqi thawba maradiina muu iska bixinin ee uu iska wato oo haddii nijaas qayani ay ku timaado oo uu iska bixiyo salaadii wuu sii wadi ee kama burayso maxaa u daliila dee nebigu calayhi salaatu wasalaam ka buu malag ugu sheegay inay nijaas leedahay oo dee uu iska bixiyey markay dee asxaabtuna wada tuureen buu ahaa kabaha ulahaa ma iska gashanaataan taydu nijaas bay lahayday aw yaabisatun ama nijaas engegan baaba ku dhacday fa yulqiihaa biyadihi aw kumi gacantu nijaastii ku qabtay kaasuu saa isaga tuuray amaba kumka ayuu saa ugu tuuray kafka macnaha tan waxaa keenay dee waxbaba kumay reebinoo way engegneyd xaamilu nijaasa buu noqday oo nijaas buu markaa yahay sidaan nijaas wey sita nijaas aw mase takshifu riixu cawrata cawradiisii bay dabayshii muujiso way qaawis wa tabcudu asutra maradii uu gashan lahaana waa ka durugsanta dee salaadii waa burtay marka ile inuu lugeeyaabay u baahanay oo walaab soo gashado aw ya yactaqidu bacda afcaaliha fardan wa bacdaha sunna walam yumayizha ama ninkani waxaabuu moodayaaba salaada qaarkeed inay farad tahay qaarna sunno tahay sidaa wuu ogayay waanuuse kala garanayn war rukuucdan iyo iyo gacmahan talo kor loo taagaya keebaa waajiba keebaa se sunno ah ayuu leeyahay macnaa dee kayfiyadii salaadii baanu garanayn falow ictiqada ana jamiicahaa fardun ninkiiba wuu ka xagga saruu ka qaabilao wuxuu wada mooday inay gebigeedu wada farad aw baadara ama wuxuu u degdegay biilqaa'i thawbi najis ama maradii nijaas tahay tuurideedii siduu nebiguba kabtii ku sameeyey buu u degdegay aw binafsi liyaabisa ama nijaastii engegnayd markii ay ku dhacdo marada labadeeda darafun buu qabtoo kadh buu ka siiyo uu tuuray saasuu macnaha sidii wax hurgufay oo kale halkaasay ku duushay wa sadri alcawra ama cawradaas furideediibuu u degdegay lam tabtul ma burayso markay macawistu kaa siibato dee kolkiiba waad qaban intaad guntanaysana waa lagu saamix hadii surwaalkii uu dilaaco dee cumaamadaad degta ku sidataad guntan intaana waa lagu saamix waay mana burayso shuruudihii iyo ixtiraajkoodii baa halkaa kaga baxay wa arkaanuhaa arkaantii aan kuu lakisa buu ku idhaha sabcata cashara wey hore maxaynu ugu soo sheegaynay ya ha may saddex iyo toban baynu kusoo sheeg markaa afar dumaaniino ku kordhin doonaa saddex iyo tobanka saddex iyo tobanka wuxuu ku kordhinayaa afar dumaaniino ado way isyara khilaafaan oo qaarkoodna sideed iyo toban ay ku sheegaan anniya midi wey wa takbiirat alixraam walqiyam waa wixii tafaasiishooda soo marto ijmaaliye la soco wax cusub ma keenaye walqiyaam oo takbiirat lixraamka ay ku dhacday iyo faatixadii macnaha takbiirat lixraamkan leh wlfatixatu wrukuuc wاطmaaniina ilan waalku nebigu musiibu salaatii ka toosinayu lahaa farkac uma اطma'ana fiih intaa rukuucda ku xas markaas fuqahada waxay kala baxeen qadiyad muhiima ina طmaaniinadan musiibu salaatiina wixii salaada ka xumaynaya inay tahay isagoo طmaaniinadaa la imanay sidaa darteed waajib farad mustaqila inuu yahay bay kasoo qaadeen markaa rukuucda inay طmaaniino yeelato wey wاlictidaalu wاطmaaniina wsujuud wطmaaniina wاljuluusu bayna asajdatayn wطmaaniina ay fiihi baa ku wada jira wاtashahud اlakhir ayaa isaguna mid ah wajuluusuhu iyo fadhigiisa wالsalaatu calى الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama fiih nebigana lagu saleeyo cinda shawaafic wtasliimaة اlأulى ta danbe waa ijmac inay sunata watartiibuhaa haakada waa maxay waa iyadoo la isu daba dhigo arkaantii habkaa oo iyadana de waxaa u daliila nabigaa yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii isagoo kala qallibayna lama arage sidan un beh wa abcaaduhaa waxyaabaha sujuudu saawiga lagu kabayaana sunnaha si adag wey sitatun waa lix atashahud alawal ataxiyaadkii hore wa juluusu iyo fadhigiisa oo dee nebigu markii uu ka tegay ataxiyaadkaa hore lamau imanina sujuudu sahwi inbuu la yimi macnaheedu waxa weeye hadduu rukni ahaan lahaa dee intuu la yimaado sidii labadii ragcadood markuu ka tegayba ayuu sujuudu sahwi la iman laha oo caadada ruknigu waxa weeye marka isaga laga tago waa la kabaa isagii baa lala isagii oo kalea lala yimaada dabeedna sujuudu sahwi baa ayaa la raaciya laakiin kan sunnaha ah isaga haddii laga tago waa in sujuudu sahwi in lagu kabaa wasalaatu cala nabiyi sala allahu alayhi wasalama fiihi ataxiyaadka hore iyo waaalihi fi lakhiir aalkoo ka dambe lagu saliyo wlqunuutu waqiyaam qunuudkan aynu kasoo hadlayniyo sara joogiisa wamaa cadaa dalika sunan intan aan soo sheegay wixii aan ahayn waa hay-aad si fiican buu kugu lakasood u qaban karta baabu salaati tatawuc salaadii sunaha ahayd buu halkan u gudbay haddaba sifatu salaad iyo tahaaradeedii wixii oo dhan wuu kasoo gudbay haddaba salaadihii markaa sunaha buu gudbay waxa uhi afdalu cibaadaati lbadani salaa cibaadadan jidhka laga sameeyo waxa ugu fadli badan salaada cabdillaahi bni mascuud baa rasuulka weydiiyey sala allahu alayhi wasalam sida xadiidka saxiixa uu tilmaamayo camal maxaa ugu fadli badan uu ku yihi asalaatu liwali waqtiha miyaad ku dartay buu yihi salaadoo la tukado waktigeeda awalkiisa taasaa ugu fadli badan wanafduhaa wa nafluhaa afdalu nafl sunno la sameeyana sunnaha salaada ayaa u fadli badan oo kii soomka ka fadli badan wamaa shurica lahu ljamaaca salaadaha la jideeyo in jamac lagu tukado wa huwa alciidaani waalkusuufaani walistisqaa waaba kuwayaalahaasi afdalu way ka fadli badan yihiin iyaguna mima laa yushracu lahu lahu ljamaaca kuwaan jamaca loo jidaynin way ka fadli badan yihiin kuwaa jamaca lagu tukanayo ee ummaddu isagu imanaysa shicaarkii islaamiga aha oo aada u muuqanaya cadowgana murug gelinaya kuwaasi way kasii fara fadli badan yihin wii gooni goonida wahuwa maa siwaa dalika bu macnaha kaa uu kuu sheegaya aan jamac la jidaynin waa intaa wixii ka soo hadhay laakin arawaatibu maca alfaraa'id rawaatibta had iyo jeer salaadaha raacda isagaa sheegi doona inta yihiin afdalu min ataraawiix salaatu taraawiix way ka fadli badan yihin rawaatibta waxaa ka fadli waxa ay ka fadli badan yihin taraawiix oo dee waa salaado joogto ah tanna waa sanadkiiba mar wasunatu sida qumale aada u fiicane nebiga laga dayanayo calayhi salaatu wasalaam waxa weeye an yuwaadiba calaa rawaatib alfaraa'id salaadaha faradka ah rawaatibtooda inaanu qofku fudaysanin waaba lagu dhaliilayba xataa kharaja surcaanu nnaas markii dulyadayn uu nebiga xusuusinayo nebiguna labadii ragcadood ku gaabiyo salaada ilow darti waxaa lagu dhaliilaya dadka qaarkood oo lalahaa xataa kharaja surcaanu nnaas dadka kuwoodii degdegay ilaa ay baxeenba kadinka ka boodeenba markaa inuu qofku raatibadii tukado weeyaan aa salaadii ka baysa salaada markay nuqsaan wa akmaluhaa rawaatibtaa inta ugu badan ee ugu fiicani waa intan soo socota rakcataani qabla subxi nebigu kama tegi jirin xataa safarka calayhi salaatu wasalaam labada subaxa ka horeeya wa arbacun qabla duhri wa arbacun bacdaha ay bacda duhri wa arbacun qabla alcasr xadiis daciifa baa kusoo arooray oo qaarkood yidhahdaan laa yuxtaju bih warakcataani bada bacda almaqrib warakcataani bacda alcishaa intaas weeye inta ugu fiicani bu marka tir ahaanaad eegto labada subaxa iyo sideedda duhurka waa toban afarta casarka iyo labada maqribka waa lix iyo labada cishaaya ka dambeeya waa sideed laba maqribka ana ku dar ka horeeya oo uu sheegi doono waa labaatanka ah labaatankii buu markaa kasoo reebayaa dar tobanahoo mu-akid ah markaa waxa uhi wal mu-akada baan leeyahay bifatxi lkaaf macnaa siiqat ismi lmafcuul muakid ila waa kii wax adkeynaya muakad waa kuwan la adkeeyey wey waana ta loo jeedo walmuakadu arawaatib lmuakada oo nebigu aada u badsan jiray oo min dalika kamida inta aynu soo sheegnay ashru cashru rakcaat waa toban ragcadood iyagu rakcataani qabla subxi wa rakcataani qabla duhri wa rakcataani bacda duhri wa rakcataani bacda almaqrib wa rakcataani bacda alcishaa waa tobankaa wey uu nebigu aada u daa'imi jiray calayhi salaatu wasalaam macnaha mu-akidka waxa uu leeyahay ay aladii istamara calaa ficlihi sala allahu calayhi wasalam waa aada u daa'imi wey wayundabu waxaa la suneeyey rakcataani qabla almaqrib laba ragcadood oo maqribka ka horeeya saxaabigiina waxau lahaa waxaabaanu moodi jirnay mararka qaarkood in lagaba baxayba salaadii sida loo wada tukanayo farabadnaanta dadka marka la aadaamo waljumucatu kaduhri buu isagu ayay shawaaficdu leeyihi jumco haddaad aragta xagga rawaatibta wuxuunay la mid tahay duhurkuunbay la mid tahay oo duhurka sidii qaarna looga horreysiinayay qaarna looga dambaysiinayay unbay la mid tahay waa la isku waafaqsan yahay kuwa ka dambeeya laakiin ama masjid ha lagu tukada ama gurige waa ka horeeya laakiin macnaha iyagu waxay daliil uma hayaan bidaat u haysta ma sheegaan haaliban laakin waxa ay tilmaamaan qiyaasan calaa duhri bay leeyihin duhurkiibaa looga qiyaasanayaa inkastoo cabdillaahi bni cumar ay sugnaatay inuu tukan jiray runtii nin sunnaha aada ugu adagna u ahaa riwaayana ay soo aroortay sheegaysa qabla kulli salaatin mafruudatin rakcataani xasan weeye darajadeeda salaad kasta oo farada waxaa ka horeeya laba ragcadood ayaa ka horeeya bayna kulli adaanayni salaatun liman shaa iyadoo waxaanay usoo gelaynin bay leeyihin macnaa labada adaan ayaa midi gadaal u ahaa labada adaan la sheegaya waa adaanka iyo aqiimida wamaa qabla alfariida salaadan rawaatibtaa waktigeedii buu galay la soco iyo goortay qallaha noqonaysa wamaa rawaatibta qabla alfariidati faradka ka horeysa waqtuhu waqtu lfariida dee waa waktiga faradka uu galon baa iyana wakti u ah laakiin in la adaamaa qeyd maaha la soco haddii adaankii masaajidada kale aad ka maqasho kanoon adaaminna aad ka soo gasho waktigii salaaduna waa joogaa weeye macnaheedu raatibadii salaada waad iska tukan doontaa markuu wadaadku adaamo dee waad arki une laakiin dee salaada waktigeedii unbaa raatibadan u wakti yahay adaanku qeydna wa taqdiimuhu calayha in laga horumariyo raatibada qabliyadaa weeye la soco in laga horumariyo salaada adabun weeye adabun ay mustaxab sunna in raatibada qabliyada halkeeda loo daayo mase taa duhur ka horeysa laga horeysiya way fiican wa huwa kaa qabliga ah oo bacdahaa la tukado salaadii dabadeedana adaan wey waktigeedii waa jooga matal duhurka laba ka horeeya laba ka dambeeyaa jiray sida mustaxabka ahi labadii ka horeeyey waa inaad horreysayso laakiin afartaba haddaad xagga dambe isugu dhigato afartii muakidka muakadka ah iyaduna waa adun bay noqonaysaa waktigii salaada dee intaana bixin waba wamaa bacdahaa buu ku yihi rawaatibta salaadaha ka dambaysa yadkulu waqtuhu bificliha waqtigiisu wuxuu ku galaa marka salaada la tukado mathala haddii aada subxii waxaan leeyahay maqribkii haddii aada doonayso raatibadiisii bacdiga ahayd waktigeeda dee waa in maqribkii la tukado markaasaa sunihiina waktigiisii dee uu soo gelaya sida dee waalidkii waa sidaas wey wayakruju waa baxayaa bikhuruuji waqtiha waktigeedu kolka uu baxana dee raatibadii bacdiga ahayd iyaduna way bixi wa aqalu lwitri rakca ragcad baa ugu yar wa akmaluhu ixdaa cashara koob iyo toban wey siday lahayd caaisha ramadaan iyo keyrkii midna kama ziyaadinin koob iyo toban mararka qaarkoodna waxaa soo arooraya saddex iyo toban si loo jamciyo riwaayaat waa kuwa yidhaahda sunaha cishaayiga ayaa la socda wayusalimu min kuli rakcatayn laba ragcadood marka uu tukadada wuu ka salaama naqsan salaatu leyli mathna mathna wa adna alkamaali dhamaystirka waxa ugu fiican xagga witriga talaata saddex ragcadood macnaha akmal iyo adna alkamaal iyo aqal sadexaasay ku kala casiraan inta dhexdhexaadka ahay waxa weeya in witrigii tukada saddex ragcadood bisalaamayni laba salaam buu ku kala tukanaya markuu laba ragcadood tukado salaam naqsan dabeedna mid gaar uu tukan doonaa yaqra-u fi lula ragcadda hore wuxuu ku akriyayaa witriga sabix isma rabbika alaclى wa fi thaaniyati wuxuu ku akri qul yaa ayuha alkafiruun wa fi thaalisati ta saddexaadna qul huwa allahu axad iyo wlmucawidatayn labada qulacooda walahu waxaa kaloo heli karaa sida waalidka ah waslu thalaati walixdaa cashara saddex hadduu tukanayo inuu saddexdaba xidhiidhiyo oon uba salaamo naqsan koob iyo toban hadduu tukanayo inuu xidhiidhiyo ayuu heli karaa sidii mararka qaarkood ka dhacday nebiga oo dee inta ka dhexaysaana waa la mid inta ka dhexaysa u badnaayan mararka qaarkood israacin jiray dhowr afar iyo wixii lamid a bitasliimatin tasliim keliya inuu isku wada raaciyo wayajuuzu waa banaayahay witrigani bitashahudin wa bitashahudayn ataxiyaad keliya inaad ku wada tukato ama inaad laba ataxiyaad ka dhigto oo fil akhiirati labada ataxiyaad haddii aan kuu sheego fil akhiirati ragcadda u dambaysa iyo walatii qablahaa ta ka horeysay noqonaya saddex ragcadood haddaad tukanaysa ataxiyaad waxaa qaadanaya ragcadda dambe ataxiyaadna labada hore wa bitashahudayni afdal laakiin inuu laba ataxiyaad ka dhigo ayaa wanaagsan siduu nabiguba samayn jiray calayhi salaatu wasalaam fain zaada calaa tashahudayn laba ataxiyaad haddii uu ka badiyo batalat salaatu dee waalid baanay ahayn saddex ragcadood oo mid walba ataxiyaad loo yeelay may soo aroorin dee markaa waa inuu markaa inta waalidka ee soo aroortay ee ku gaabsadaa goorta la tukan karo kan la yidhaahdo witriga ayuu xusayaa iyo salaatuleylkii iyo wallahu subxaanahu wa tacaala aclam su-aalahana shan daqiiqaynu siin doona